qaraxan uu fuliyey qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa wuxuu ka dhacay dhabarka dambe ee aqalka dowladda hoose maamulka gobolka banaadir ee degmada xamarweyne qaraxa waxaa geysta qof isku soo horay waxyaabaha qarxa siday xaqiijiyeen saraakiisha amniga dowladda soomaaliya goobtu qaraxu ka dhac waxay ahayd meel mashquul badan waxaana ku yaala goobo ganacsi oo u badnaa maqaaxiyo laga cunteeyo goobo shaaha laga cabo carwooyin iyo goobo ganacsi oo kale waana meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo ku taal aqalka dowladda hoose maamulka gobolka banaadir halkaasuu ku shaqeeyo duqa magaalada muqdisho iyo guud ahaan maamulkiisa qoraal uu soo dhigay hafayeenka booliska soomaaliya ku sheegay inay ku dhinteen qaraxa saddex ruux laba qofna dhaawac uu soo gaaray marka laga hadla goobtu qaraxu ka dhacay waxay ku taallaa meel ammaankeeda aad loo adkeeyo ay ku sugan yihiin ciidanka booliska soomaaliya ee ilaaliya aqalka dowladda hoose xamar waa markii labaad oo qaraxuu ka dhacayo dhabarka dambe ee aqalka dowladda hoose xamar waxaana ururka al-shabaab hadda ka hor weerar ay ku qaadaan aqalka dowladda hoose gobolka banaadir ay ka soo galeen isla jahada maanta qaraxuu ka dhacay cabdulqaadir okey v o a muqdisho